markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah ragowmeehankaagii himiladii maxaa helay kaa hoostay taladu iyo sawdigan hadhkaagiiyo gundahaaga halabsaday imisead haliyey bilan hogga see xuseenood godob hiilka dhigateen maxaa loo halmaamee hadalkoodii loo gabay qarniyada horraantood isnaantaad hanqaarteen hogga loogu diidee loo hadalhayaa uun waa silsilad sugaaneedii arraweelo haweenkii mar kale ay dib u soo rogaal celiyeen islamarkaana ay xujadaasi raggii duldhigeen qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan ka madhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa adaa masalaha dhigtoon keligaa kugu aaminee cid kale looma ogola haddaba abwaanka heestan curiya isaguna muxuu ka yidhi naag damba kulama guursanaya oo runa ma dhihi karo waa dembi laakiin wuxuu tusayaa jacaylka iyo wanaagga uu u qabo abaalgud waxa uga dhigay ubada beerkiyo wadnaha adaa masalaha dhigto kuligaa kugu aamine cid kale looma ogolaan buu yidhi marka intayn barnaamijka caweyska washington ku guda jirno ayaad dhegaystayaal ka bogan doontaan heestaas iyo weliba qaar kale oo ka mid a heesaha uu curiyey abwaana barre maxamed fiidow barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sidii aad ku maqasheen ee barnaamijyadeennii caweyska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay noo socotay silsilad sugaaneedii arraweelo taasi oo dhex maraysa ragga iyo dumarka oo midba dhankiisa uu iska geejinayo waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyada oo mahad cumar muuse oo ku magac dheer ereygaax uu tix ka soo diray dalka qatar islamarkaana uu hadal ku soo gooyey hablowya ayna kala gura kadibna ay nimco xasan tooxyare oo ku magac dheer nimco wadani iyaduna magaalada hargeysa ka soo dirtay tix ay ku muujinayso hiilka ay haweenku hayaan inta uu haween jiro colaaddiinnu waa habow arraweelo hiilkeed waannu sii hirgelinoo waannu sii hinjinaynaa idinkuna haraatida iyo wada huruufko hilinkaannu joognaba
intaasi kadib waxaa dhegaystayaal mar kale silsiladda dib ugu soo laabatay nimco hana abakor oo hargeysa joogta islamarkaana soo dirtay tixa ugu magac dartay godob haween iyadoo raggii kala saartay si gaar ahna u tilmaantay kuwa maansada hilinkeedii mariyey islamarkaana mid ka mid a hal abuurada hambalya u dirtay intaasi nimco kagamay hadhine waxa ay ku sii ladhay in haweenku ay ka shaqaynayaan sidai ay ragga u horumarin lahaayeen ragguna ay haadaan u qodayaan waxaanay tixdeedii ku bilowday
iyo walaalnimo lagu soo hagoogo gacaltooya iga hano kaftankii hufnaa iyo suugaanku hirashadu idaheenna weeye ragga mooday hiifkiyo in wadnaha la heeree hubka laysu qaatow horta heelku waa nabad laysmana haleeline hiyigaaga taaggeli arraweele hoyataye ha ka baqan hareeraha ragna kale huleeliyo nimbe garashadii hees runka hadalka maansada hilinkeeda mariyiyo horta maxamed hiiliyo hambaryaanu dirayaa saddexdaa halkaan rabay anigoon hubsiimada hilinkeeda seegayn haleel ma ugu fiirsaday aan hoosu daadogo inankaa higaadiiyo heeladiisa ku afjaray ragga waa la heeray halbowlaa la gooyey hanjabaada beerow waxba hay dardaar werin hadda guro hubkaaga oo hootada afayso waynoo hadhow iyo hibadaad ka gaadhaan ragow meehankaagii himiladii maxaa helay kaa hoostay taladu iyo sawdigan hadhkaagiiyo gundahaaga halabsaday imisaad haliyey bilan hogga see xuseenood godob hiilka dhigateen maxaa loo halmaamee hadalkoodii loo gabay qarniyada horraantood isnaantaad hanqaarteen hogga loogu diidee loo hadalhayaa uun waxaad godob haweenkiya ka gasheen hablaha ugub hal miyaad ku dhaaftaan urgumaday haysiya halkaan ka heermee ka hagaasayna tahay hal miyaad ka leedahay anna hawla duunayo inaan hadimo kuu naco miyuu hadalka joogaa adduunyadan hayaantiya dadka heega joogay intay nolosha haabeen meel aanu haatigin hagarliyu seextee cirka hoy ka waabtee hadafkooda gaadhaan kula haybiyaayo rogow horumarkaagaan hidiyaa intaasoo hirashada dhigaagaan haaneydayaayo hiba inaad ku waartay hola naftaydiye adna hadimadaydaad hidisaa intaasoo hogbaad ii dabooshaa haadaan dusheedaad hidiniiga jeextaa markaan hanqaarmeed halbowlaha i goysana hogga laygu aasaad hoobay ka tumataa haddaan hooyanimadiyo haddaan hooyanimadiyo hilbiyaabbaygu ool hamarshada walaalnimo ku halmaamintii hore rogow kuma hawaysteen hoy kuuma waabeen hadalaad ku hidatay haya kuma idhaahdeen waxbayaan hitiqinoo hadba hoga tusaalaha hirku ila fogaanoo heelada ku tumanina waxaan haatan kaga baxay haddii aad haliyay tahay haddii aad haliyay tahay raganimadu hiil tahay hugu geesinimo yahay ama aad hogaaniyo tahay heeganala jira gobanimo hadhkuu tahay ama aad han leedahay kun sanoo habeen dhiman hawshii ku gaadhaad hibataa intaasoo ku hafeefanaysee raganimadu haybiya mahubaad ku faantaa mise waa hubqaadkiiyo heemaalka guud oo dumar lagu halowsado bal halkaidiiqsi dhegaystayaal waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybo kale oo kamida silsiladan mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacno wanaagsan markanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynaynu halkii kasii ambaqaadi doonnaa waraysigii abwaana barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento waxaana qaybtan uu abwaanku kaga hadli doonaa qaar ka mida suugaanta uu curiyey muddooyinkii u dambeeyey iyadoo si gaara uu inoogu faahfaahin doono qaar ka mida heesaha caanka ah ay qaadaan fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo weliba fanaanada xabiiba xasan tuuxow intaad joogtay qurbaha marka laga yimaado intaad wadankii joogtay suugaantaada curisay kuwaad curisay maxaa kamid ahaa maxaad ka tilmaami kartaa horta muddo hadda qariiban shan iyo toban sana ka horreeyey waan joojiyey fanka keliya waxaan ka qaatay in gabayada un wixii ay diinta ogoshahay wixii yar suhuba iyo muran ku jira culammadeenna ay qaarna ku leeyihin waa xaalaal qaarna waa xaaraan haddana waxaan un iska qaatay maxaan ku yidhaha xadiiskii oo ahay waxa aad aad aad ka shika ka tag waxa aad hubtana qaado ayaa ayaan qaadanayaao haddaan iska daayo wixii uun heeso iyo laqwi iyo jacayl ah iyo muusig maxaad u daysay inaan dambe iga soo gaarayn waan ku kalsoonaha waan gartay marka sidaas darteed aan uga gaabsaday laakiin heestii ugu dambeysay hadda unan xusitay hees ay maryam isa qaaday oo oo istakfirullah alcadiim ilmada ma u daadinaa unbaan unbaa hadda ugu dambeeyay intaan xusistay iyo gabayeenta kale marka ama jacayl baa iyaduna maadaama dee dabcan aad joojisay waa wadanay heesta waktiga lasoo maray waxun wey ha oo dagaalada sukeeye iyo rabufaadkii wax lasoo maray bay ka sheekinaysa hiba maxamedna mid baan u dhiibay waan xusiistaa laakiin ereyada hadda ma xusiis waxaan un ka xusiistaa inay ahayd adduun waa tiro qabyaa ina inay ku jirtay hibada lafteeda fan ka dhifid laakiin inay duubta un mar waa waa waa waan ku arkay hees kaloo layidhaaha hoobal yaa wadani oo ilaa labaatan fanaan qaadaysa qadro iyo lafoole iyo xaybaxastaxo iyo hiba maxamed iyo cabdinuur allaale iyo ay kamid ahaayeenna axmed salle iyo waa waa waa waa jireen
waan gartay marka lafoolaad soo hadal qaaday amaad carabaabtay dabcan heesaha iyadana uu qaado lafoole ee dee ka mida suugaantaada haddaan iyada mid soo qabto heesta ruun albanka la yidhaaha ku jirta dabcan afadii dhibka ila martay samirka ila qaybsataay ammaanada dhowrtaay ballanta ila oofisaay abaalkaad iga mudnayd heestaasi qiso noocmay ku fadhidaa waxaad moodaa in abaal celin iyadana mahadnaq aada xoogan uu ku jiro sida tii horean soo tilmaanoo kale waagii uu burburkii dhacay waxaad ogteeday dumarka soomaaliyeed kaalinta ay qaateen raggii mid dagaal ku jira iyo mid siyaasad dhalinteeda galay iyo mid fadha kudirir u taagan iyo mid qayilay ay noqdeen waan gartay caruurta runtii si fiican bay ay habluhu ugu dadaaleen wax hadda aniga keliya ugu kooban ma ahane waa wax ummadoo dhan bay heesaas ahayd gabadhi marka kelmadaha ugu waaweyn oo ugu daran oo laga dilnaya waxaa kamid ah waxay ahayd naag damba kulama guursanaya oo runa ma dhihi karo waa dembi laakiin wuxuu tusayaa jacaylka iyo wanaagga uu u qabo abaalgud waxa uga dhigay uba-da beerkiyo wadnaha adaa masallaha dhigto keligaa kugu aamino cid kale looma ogola kuligaa kugu aamina cid kale looma ogolaan buu yidhi marka saas unbay kusaabsaneed dadaalkii iyo wanaaggii badnaayn abluhu sameeyeen sagaasameeyadii waxa weeyaan werwerin weeyaan sheekadu markaa adaa lagugu aamino masalaha dhigtay cid kale ma fadhida halka jacaylkaagu meesha uu fadhiyo cid kale kulama qabsanaysa wey hataa haddii aan kula guursado ayaa laga wadaa macnaha
America, ila vibes. Afadi dipta ila marte.
haysta jacaylkan igu ligligan iyadana dabcan xabiibo xasan tuuxoo heese horeen ka soo qaadanay dhowr hoosood xabiibo iyadana su-aasha heestaasi iga waran jacaylkan igu ligligan waa isaguna wuxuu ka mid yahay wuxuu ka sheekeynayaa jacayl aad iyo aad u daran ayuu qofkaasi qofka ku abuuray kadibna qofka waxuu noqday qof aan jacaylka la wadin oo lagooye ah inuu la gooyey mana ka maarmi karto marka ubacdeedu qofka jacaylkina inuusan weli waxay leedahay waa tanceelada qaara ka mid ah inaan nifta ku mantadiyo ka laabo midaan idhaah midnaba kuma laysaniye go-aan layidaya cagku yimaadaan cagkuya laabtayda balaas midaan lurka niyo weyn anaa luquntayda sule marka iyaduna waxay ka waay qof jacayl aan laga bixi karin ayay ayay mataqaanaa ayay ka hadlaysaa oo qofkan axdiga oo uga tegay sidaasay ku saabsan tahay
xabiiba haddaan su-aal kale saa horraba u carabaabay aan kaasi weydiiyo waxaad moodaa in sugaantaada dhumucdeeda ama badankeeda aad xabiiba u dhiibtay ay xabiiba ma garanaysaa ay qaado ma waxaa jira wax gaara oo aad ku xulan jirtay xabiiba inaad heesaaga aad ula jeclaatay ama aad ugu dhiibto
horta laba su-aashaas aad bay iigu soo dadbadatay laakiin saan kuwii hore ugu jawaabay unbaan uga jawaabayaa si ay sheekadu xiise u yeelato su-aashaasi jawaabteedu waa iska cuyubnaanaysaa waxna waa naga dhexay kareen oo gabar walaashay oo go-aan go-aankeedahan ahaa laakiin waxa aniga oon heesaha ula jeclaaday waxay ahaayeen keligeedna maahayn dad badan hees xabadsiiya aniga oo heesa iga xafiday khasbada kirbaa heesa iga xafiday shahaadaa iga xafiday laakiin ninka mucalif abwaanka ereyada sameeya iyo laxamadu waxay u jecel yahay heeskiisa maadaama uu ereyada iyo laxamadii isku samaynaya wixiisana la jecel yahay qofka durba ka xafidaya codka macaan inuu u dhiibo sababta ugu weyn taasay ahayd waan gartay markaa xafidaadeedaa wanaagsaneyd ood waxulata wanaagsaneed iyo codkeedaba
barnaamijkeenii cawayska washington ee toddobaadkana intaasaan ku soo afmeeri doonaa taniintiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo